ruut cutubka saddexaad oo markaasaa nimco oo ahayd sodohdeed ayaa waxay ku tidhi gabadhaydiyey miyaana nasasho ku doonayn inay ku wanaagsanaato haddaba sowbocas oo ka mid ah xigaalkayaga ma joogo kaasoo aad addoommihiisii la joogtay baleeg caawa wuxuu shaciir ku haadinayaa meesha wax lagu tumo haddaba maydho oo subko oo dharkaagana xidho oo waxaad tagtaa meesha wax lagu tumayo laakiinse ninka ha istusin ilaa uu dhammaysto waxa uu cunayo oo cabbayo oo markuu seexdo meeshuu jiibsado fiirso oo markaasu gal oo cagihiisa bannee oo iska jiibso oo isna wuxuu kuu sheegi doonaa waxaad samayn lahayd oo iyana waxay nimco ku tidhi waxaad tidhi oo dhan waan yeeli doonaa markaasay tagtay meeshii wax lagu tumi jiray oo waxay samaysay kulli wixii sododeed ku amartay oo bucasna markuu wax cunay oo wax cabbay qalbigiisu waa faraxsanaa oo wuxuu aaday inuu jiibsado meel tuulmo hadhuudha ka dambaysa markaasay aayar u timi oo cagihiisa bannaysay oo way jiibsatay oo habeen barhkii ayaa ninkii argagaxay oo wuu isrogay oo baleeg naag baa cagihiisa jiibtay markaasuu ku yidhi tumaa tahay oo iyana waxay ugu jawaabtay waxaanahay addoontaadii ruut haddaba macawistaada ku kor kala bixi addoontaada waayo waxaad tahay xigaal ii dhow markaasuu wuxuu ku yidhi gabadhaydii rabbigu ha ku barakadeeyo waayo roonaan weyn baad i tustay ugu dambaystii oo ka sii weyn tii markii hore maxaa yeelay ma aad raacin rag dhallinyaro ah faqiir iyo taajir toonna haddaba gabadhadiiyay ha cabsan waayo waan kuu samayn doonaa wixii aad sheegtay oo dhan maxaa yeelay dadka magaaladayda oo dhammu way wada og yihiin inaad tahay naag wanaagsan haddaba inaan anigu ahay xigaal kuu dhow waa run habase yeeshee waxaa jira nin xigaala oo iiga kaa sii dhow haddaba bal caawa iska joog oo subaxdana hadduu isagu kuu sameeyo waxa xigaalka waajibka ku ah waa hagaag ha sameeyo laakiin haddaanu kuu yeelin waajibka xigaalka dee markaas rabbiga noloshiisaan kuugu dhaartay anaa kuu samaynaya oo iyana cagihiisay jiibsatay ilaa subaxdii markaasay waxay kacday intaan qof qof kale laga garan karin waayo wuxuu yidhi yaan la ogaanin in naagu timid meesha hadhuudhka lagu tumo oo wuxuu ku yidhi garbasaarta korkaaga saaran balkeen oo hoori kolkaasay hoorisi markaasuu wuxuu ugu misay lix koombo oo shaciira wuuna u saaray oo isna magaaladu galay oo markay sodoodeed u timid nimco waxay ku tidhi gabadhaydiyay tumaad tahay markaasay waxay u sheegtay wixii ninkuu sameeyey oo dhan oo waxay tidhi lixdatan koombo oo shaciirka isagiiba ay soo siiyey waayo wuxuu igu yidhi adoo faramaran sodohdaa ha uu tegin oo iyana markaasay tidhi gabadhaydiyay iska fadhiiso ilaa aad ogaatid sida arrintu u dhacayso waayo ninku nasan maayo ilaa uu maanta xaalkaas dhammeeyo